safiirka ayaa wuxuu ka hadlay dhacdadii gaalkacyo wuxuuna sheegay in dowladda maraykanka gaar ahaana wasaaradaha difaaca ee arrimaha dibadda howlgallada muqdisho iyo nairobi in arrintaasi ay aada uga baaraandegayaan Certainly, any loss of life by non combatants is regrettable and uh, unfortunate. The Department of Defense right now isn't convinced.
naftii waa wax laga xumaaday ee nasiib darro haddii ay jirto cid rayada oo waxyeele ay soo Uh, gaartay they're looking into it.
waxaa wasaaradda gaashaandhigga hadda ay ku qanacsan tahay in cid rayadii aanay wax ku noqonin So weerarkaasi all I can say is that I, I Waan don't ogahay know the in ay facts.
jiraan I'm not warar sure kala who duwan oo has arrintaasi the ka soo facts baxaya.
right now, but we're looking Ma into hayo it.
wax We're taking it xaqiiqa ah.
seriously.
mana oga hadda cidda xaqiiqada haysa laakiin waannu sii wadi doonaa in aanu ogaanno arrintaas salkeeda safiirka maraykanka mar uu ka hadlayay qurbajoogta ayaa waxa uu sheegay inuu aqoonsan yahay in qurbajoogta soomaalida ee ku nool dunida ay muhiim u tahay soomaaliya gaar ahaana tan maraykanka oo aad muhiim uga ah siyaasadda dibadda ee maraykanka sidaas darteedna waxa uu goostay inuu dib ugu soo laabto maraykanka si uu ula kulmo qurbajoogta soomaaliyeed I went to Seattle for a couple days earlier this week. I've come here, uh, and I plan periodically throughout my tour to return to the U.S. and visit other cities with significant Somali diaspora communities.
siyaalo ayaan maalmo soo joogay halkan ayaan hadda imid waxaana qorshaha igu jirta safarkayga inaan booqdo magaalooyin kale waxaan u imid inaan la kulmay si aan aad ugu fahmo fikirkooda ku aadan dalka ay degan yihiin ee maraykanka iyo horumarka dalkooda hooyo waana taatan aan samaynayo safiirka ayaa waxauu sheegay in caqabadi ay jirto soomaaliya laakiin aan la dhihi karaynin in uu yahay dal fashilmay balse uu yahay dal soo kabanaya But I think for as much progress as has been made, it's waxaan u malaynayaa in horumar la taaban karayo lagu tallaabsaday waxaana qabaa in tan ugu muhiimsanay ee la doonayaa ay tahay hoggaan dowlad soomaaliyeed waxaana rajaynayaa in soomaali badan ay danaynayso in dalka uu hore u dhaqaaqo afar sannadood oo dowladd ay ka jirto soomaaliya ayaa beesha caalamku waxay u fidinaysay taageero kala duwan oo ay ka mid tahay dhanka ciidanka safiirka ayaa wuxuu sheegay in isbedelada ay soomaaliya samaysay sannadihii inaga tegey lagu tilmaami karayo guulo taasi oo horseedi kara in dalkaasi hanaan cusub uu gaaro oo arrimihiisa uu ku maareeyo